وراحت المدينة والإبدي عليم أنا الوجه بقولي قلت إبدي باجي وراحت المدينة والله آيو كنو لكم قصولا والله آيو كنو لكم قصولا لو هداني نقول هوية
bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa mid ka mid a barnaamijyada aynu kusii sagootinayno sanadka tegay ee laba kun afar iyo toban gaar ahaan waxaynu ku halaacsan doonaa khilaafka sharci ee sanadkii tegay ay somalilan ka kasbatay iyo sida la rabo in looga faa'iidaysto dhegaysta khilaafku waa sinno ka mid ah nolosha goob kasta oo shaqa taallo waa mid ku iman karaa waxaa la isku qabanayaa waa danta guud oo qofba dhinac ka arkiyo hase ahaatee waxaa muhiim ah in khilaafkaas lagu dadaalo suulintiisa si aan u xagal daacin howlgallada aynu qaran ahaan higsanayno somalilan muddada dhowr iyo labaatanka sana ee ay jirtay waa xaqiiq in mar walba ay imanayeen khilaafyo soo kala dhex gala hay-ado qaran oo wada shaqayntooda uu dastuurku waajibinayo sanadka galbado ee laba kun afar iyo toban waxaa dalka somalilan soo maray khilaafaad sharci oo ka dhex qortay hay-ado dastuuri ah oo dalku leeyahay waa khilaafyo soo noqnoqday kuwaas oo marba weji qaadanayay khilaafyadani waxay soo kala dhex galeen golaha wakiilada somalilan oo sanad gudihii laba jeer uu soo ifbaxay khilaaf cakiran oo ka dhex aroosnaa sidoo kalena xisbiga hogaaminta dalka haya ee kulmiye ayaa waxaa isna ku yimi khilaaf aragtiyeed haddii aynu ku horeyno golaha wakiiladu waxay ku asteegnayd sagaal iyo tobankii bishii labaad ee sanadkan galbadeed ee laba kun afar iyo toban markii golaha guurtida somalilan go-aamo ka soo saareen khilaaf xoogan oo soo kala dhex galay golaha wakiilada khilaafkani waxa uu bilowgiisay ka soo unkamay isku shaandhaynuu guddoomiyaha golaha wakiilada mudane cabdiraxmaan cibre uu ku sameeyey guddi hoosaadyada uu asalkaasi ka koobnaa hase yeeshee waxa uu cerka isku sii shareeray markii goligu dejiyey xeer hoosaad hoos u dhigayay awoodihii labada guddoomiye ku-xigeen ee aqalka wakiilada maalmo warbaahinta la isu maraynayay hadallo xanaf leh oo kala fogeynayo ummadda somalilan ayaa erge ka tirsan golaha guurtidu waxay si dhab ah usoo aftareen murankaasi iyagoo la tashiye la sameeyey dhinacyadii uu khilaafku soo kala dhex galay xaaji cabdi xuseen cabdiwaraabe waa oday samatalis ah islamarkaana magac weyn ku leh bulshada somalilan waxa uu goobtaa ka soo jeediyey hadalwaano iyo hoga tusaaleyn isugu jira oo tilmaamaya xilka golaha wakiilada oo uu xasuusiyey waajibaadka ay ummaddu maanta ka filayso kani laba nin baa la yidhi kama wada qoshiisho gobonnimadu waxay ku jirtaan wuxuu yidhi warnaankaygi karti ma helay mise waa laga helay guleed xaaj waa laga helay maayo si aadama u qaatay buu yidhi kor mise wuxuu yidhi waa layga exliya wax maya si sharaf lou qaato u yidhi haddaa dhalay buu yidhi golaha ururkan inuu iskhilaafaa bini aadan baynuna waa maxad iyo aamanu soo dhisnaa waxaa gobonnimade ninka tanaasula ee garta kii uu sitay mahesa kale la siiyo ee isku samay laba beelood hadday istilaan beesha waa in beeluuni waxaan gaban qaadataa si kale lagu heshiiyaa ma jirto masagadku noqon mayso ama waxay leedahay ka sawirta ama waxaan gabanay qaadataa weeye ergadu guursidu ay waxay go-aamiyeen dhowr qodob oo ay ka mid ahaayeen in saddexda xubnood ay shir guddoonka golaha wakiilada oo ah guddoomiyaha iyo labadiisa ku-xigeen codka maamuuska lagaga xayuubin karo uu noqdo midkiiba laba iyo afartan xildhibaan halka sidoo kalena ergadu guursidu ay go-aamiyeen in saddex xubnood ay shir guddoonka golaha wakiilada inaan xilka laga qaadi karin inta ka hadhay muddada xilhayntooda haddii aanay xilkooda u gudan waayen sida ay yidhaahdeen si waafaqsan xeer hoosaadka iyo dastoorka qaranka waxaa go-aankaa ku dhawaaqay guddoomiyaha ku-xigeenka koowaad ee golaha guurta mudane siciid jaamac cali
kadib markii uu golaha wakiilada jamhuuriyadda somaliland soo kala dhex galay khilaaf iyo murano ka soo bilaabmay isku shaandhayntii guddi hoosaadyada golaha isuna bedelay in la gaadho marxalad xasaasi ah oon dib loo soo qaban karin yaa golaha guurtida waxyaa golaha guurtidu ka codsaday in maalintii bishu ay ahayd sideedii labadii bishii labaad afar iyo tobanka ay dib u dhigaan fadhigooda maalintaas taasi oo ay guddiga ka aqbaleen khilaafkaasi oo sii kordhayey ayaa golaha guurtidu uma muuqatay in loo baahan yahay in la dhexaxaadiyo oo la ysku dayo in la ysku soo dhoweeyo dhinacyada khilaafku dhex yaallo iyadoo laga codsaday in golaha fadhigiisa dib loo dhigo muddo toddobaad ah labada dhinac ee ka soo horjeeda ee golaha wakiilada ayaa ka codsaday fadhigii ugu horreeyey guddida dhexdhexaadintaas golaha guurtida in laysu daayo oo labadooda guddi loo daayo inay marka horeeto is arkaan wada hadalna uu dhex maro isku daydii labaad isku daydii labada dhinac ee golaha wakiilada kama ay soo bixin natiijo iyo is-afgarab waxayna guddigii golaha guurtida dib ugu soo celiyeen arrinkii shan iyo tobankii bishii labaad labada kun iyo afar iyo tobanka si ay xal uga gaadhaan haddaba guddiga golaha guurtida dhexdhexaadinta markii uu waraystay labadii dhinac guddiyadoodii lix iyo tobankii bishii labaad laba kun iyo afar iyo tobanka kana xog waraystay khilaafka iyo halka uu salka ku hayo iyo waxa uu ka dhashay markii ay ka saxiixiyeen oo ka dhaafeen kalsooni qoraal ah labada dhinacba markii uu ka gaaraan degay nuxurka khilaafka ismaandhaafka dheliyey markii uu qiimeeyey raafka uu saamaynta uu khilaafkani ku yeelan karo bulshada qaybaheeda kala duwan ee duniyada debadda lana xidhiidha amniga xasilloonida iyo nabadgelyada markii ay guddigu tixgelisay duruufaha taagan ee inagu xeeran danta iyo maslaxadda guud ee qaranka iyo baahida loo qabo in la dhowro xasiloonida guud islamarkaasina la ilaaliyo wadajirka shacbiga markii ay guddiga yaqiinsatay in khilaafka golaha wakiiladu uu ka dhashay kadib markii tirada xilka lagaga qaadi karo labada xogxigeen hoos loo dhigay guddigu waxay go-aamiyeen kow in aqlubiyadda lagaga qaadi karo guddoomiyaha iyo labada guddoomiye ku-xigeen oo shirguddoon laysku yidhaahdo ay noqoto kalabadh iyo hal oo ah ti- oo ah labiyo afartan tirada guud ee xubnaha golaha wakiilada marka ay soo jeediyaan saddex meelood oo meel tirada guud ee golaha wakiiladu inaan shirguddoonka oo ah guddoomiyaha iyo labada ku-xigeen loo soo dhigi karin mooshin xilka xayuubin ah muddada xilka golaha uga hadsan haddii aanay xilkooda u dilan waayin si waafaqsan xeeroosaadka iyo dastuurka qaranka in guddoomiyahu ku dhawaaqo xidhitaanka kalfadhigan saddex iyo labaatanaad ee golaha wakiilada isla fadhigan maanta guruhuna galo fasaxiisii caadiga ahaa
golaha wakiilada jamhuuriyadda somalilan markuu tixgeliyey dhexdhexaadinta golaha guurtida ee khilaafka wakiilada golahu markuu tixgeliyey kalsoonida uu siiyey golaha guurtida golahu markuu tixgeliyey midnimada golaha wakiilada golahu markuu tixgeliyey kaalinta dastuuriga ee u leeyahay qaranka golahu markuu tixgeliyey saamaynta ay yeelan karto arrishan amniga iyo golahu markuu isagoo xurmaynaya shaamiga soo doortay ogna werwarka uu ku hayo khilaafka ee dhex gala golahan golo isagu xurmaynaya go-aanka golaha guurshigu ka soo saaray arrinta khilaafka dhexdhexaadinta anigoo ku amraya magaca goloweynaha waxaa shaamiga reer somalilan iyo golaha guurshiga loo sheegaya in golahu aqbalay go-aanka
xalinta khilaafka koowaad ee golaha wakiilada soo kala dhex galay bishii labaad ee sanadka labadii kun iyo afar iyo toban waxaa ku xigay in sagaalkii bishii kobiyo tobnaad labadii kun iyo afar iyo tobankii uu golaha wakiilada mar kale haddana uu ka dhex dhurtay khilaaf u dhexeeyey aqlabiyadda mudanayaasha golaha wakiilada iyo guddoomiyaha iyo xubno raacsan oo dhinaca kaas oo golaha guurtidu ay mar kale haddana soo kala dhex galeen khilaafkani wuxuu ka dhashay xeerka diiwaangelinta codbixiyayaasha oo wax ka bedel iyo kaabis lagu sameeyey laguna daray codaynta kadib qodobo cusub oo aan markii hore ku jirin sida ay caddeeyeen ergada guurtidu sidaana loogu gudbiyo golaha guurtida si ay waajibkooda uga gutaan xaaladan ayaa mar kale gaadhay heerkulkii ugu sarreeyey golahu wuxuu u kala jabay laba garab oo ay kala hogaaminayeen guddoomiyaha golahaas mudane ero iyo weliba labadiisa guddoomiye ku-xigeen oo dhinaca waxaa gurmad ka galay duqeyda guurtida oo ah astaan ay somalilan dheer tahay cid kasta waxay labada dhinac ee khilaafka u dhexeeyey ay ergada guurtidu siiyeen kalsooni buuxda labiyo labaatankii bishii koobiyo tobnaad labadii kun iyo afariyo tobankii golaha guurtida somalilan ayaa go-aan sagaal qodob ka kooban oo ay soo saareen waxay ku soo afjareen khilaafkii mar labaad ka dhexaloosnaa aqalka wakiilada kaasoo u dhexeeyey guddoomiyaha golaha wakiilada iyo mudanayaasha taageersan oo dhinaca iyo guddoomiye ku-xigeenada koowaad iyo labaad iyo mudanayaasha taabacsan oo dhinaca kale ah waxay labada dhinac caddeeyeen inay u hoggaansamayaan go-aanka ergada guurtidu soo saareen go-aanka golaha guurtida soo saartay ee khilaafkaasi ayaa waxa ay ku sheegeen guddida golaha guurtida u xilsaaray dhexdhexaadinta khilaafkii golaha wakiilada jamhuuriyadda somalilan ee ku saabsanaa mooshinka xilka qaadista guddoomiyaha golaha wakiilada ayaa guddigu fadhigoodii u horreeyey waxay ku sameeyeen ajendahoodii waxay labada dhinac ku wargeliyeen cidda u masalaysa dooda wadahadalkooda iyagoo soo raaciyey waraaqdii kalsooni bixinta intaa kadib waxay guddidu kulamo gaargaar ah la yeesheen labada dhinac isla markaana ay dhegaysteen dacwadahooda af iyo qoraalba qoraalka ergada guurtida ee gunaanadka khilaafkaasi ayaa waxaa loogu sheegay markii ay dhegaysteen dacwadaha dhinacyada khilaafku ka taagnaa markii ay arkeen akhristeen qoraaladii kala duwanaa ee dhinacyadu soo kala gudbiyeen markii ay darteen la fagureen qoraaladii ay iswadaagsadeen labada guddoomiye ee guurtida iyo wakiilada kuna saabsanaa mashruuc xeer toddobiyo labaatan laba kun iyo toddoba ee wax kabedelka iyo kaabista diiwaangelinta codbixiyaha iyo muwaadiniinta markii ay guddigu yeesheen falanqayn iyo dood dheer waxaa u sugnaatay oo ay yaqiinsadeen arrimahan in mashruuc xeer toddobiyo labaatan laba kun iyo toddoba ee wax ka beddelka iyo kaadhista xeerka codbixiyayaasha iyo muwaadiniinta la geliyey khaladaad iyo laaxin qodobada qaarkood markii loo soo gudbinayo golaha guurtida ee codaynta golaha wakiilada kadib curyaamin ku timid habsameeyo socodka howlaha golaha oo ay ahayd in la ansixiyo xubnihii lasoo magacaabay ee guddiga doorashooyinka qaranka iyo weliba miisaaniyadda qaranka oo aan xilligaa ansaxsanayn haatanse labaduba ah kuwa dhaqangalay waxaa caddaatay bay yidhaahdeen in khilaafkaasi uu dhaliyey halkan siyaasadeed nabadgelyo daro iyo tahawareer saameeyey bulshada reer somalilan gudo iyo dibadba horseedayna deganaansha la-aan iyo xasilooni daro sidaa darteed guddigan iyagoo xeernaya tixgelinaya maslaxadda guud ee qaranka ee siyaasadeed nabadgelyo dhaqaale horumarin bulsho geedi socodka hanaanka dimuqraadiyadda higsiga mustaqbalka fogee reer somalilan midnimada iyo wadajirka shacabka waxa ay go-aamiyeen qodobadan waxaa la laalay mooshinka xeelka qaadista guddoomiyaha golaha wakiilada oo ay wadeen dhinacii uu hogaaminayay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiiladu loomana soo jeedin karo mooshin ku saabsan xilka qaadis ilaa inta ka horreysa ayay yidhaahdeen ergada guurtidu wakhtiga uu xeerku cayimay xilka tegista musharaxa u tartamaya xilka madaxweyne khaladaadkii ku dhacay mashruuc xeer toddobiyo labaatan laba kun toddoba kuna saabsanaa diiwaangelinta codbixiyayaasha iyo muwaadinka mas-uuliyadeeda waxaa leh guddoomiyaha golaha wakiilada maadaama uu yahay mas-uulka ugu sarreeya maamulka golaha leeyahayna saxeexa gudbinta xeerarka iyo wixii la mid ah waxaa khalad ahayd ayay yidhaahdeen ergada guurtidu baajintii ku timid kalfadhi aan caadi ahayn oo lix iyo labaatankii bishii tobnaad laba kun afariyo toban loogu talagalay inuu qabsoomo si loogu ansixiyo xubnaha komishinka doorashooyinka qaranka iyo miisaaniyadda qaranka ee laba kun iyo shan iyo toban oo haatan ay golaha wakiiladu labadaasba ansixiyeen waxaa waajib ku ah guddoomiyaha golaha wakiilada inuu xildhibaanada golaha wakiilada ku maamulo kuna hogaamiyo dhexdhexaadnimo islamarkaana uu meel mariyo oo keliya go-aamada uu goluhu aqlabiyadda ku ansixiyo xeerarka ka gudbaya golaha wakiilada ansixinta mudanayaasha kadib waa in shirguddoonku iska hubiyaa gudbinta ka hor xubnaha golaha wakiiladu waa inay waajibkooda si hagar la-aana u gudtaan dhammaanba howlaha muhiimka ah ee horyaala u socodsiiyaan si habsami ah oo xilkasnimo ku jiro iyadoo la tixgelinayay bay yidhaahdeen ergada guurtudu lagana taxadirayo sii jiitanka iyo khilaaf dambe oo sabab u noqda dibidhac ku yimaado doorashooyinka waxaa golaha guurtida loo xil saaray in ay xal ahaan u saxaan khaladaadkii ku yimi mashruuca diiwaangelinta codbixiyaha iyo muwaadinka islamarkaana ay ka gudtaan waajibkooda dastuuriga ah xeerkaas laftigiisa golaha guurtidu waay ansixiyeen madaxweynuhuna waa uu dhaqangeliyey ergada guurtidu waxaa kaloo qodobadooda ay ku yidhaahdeen xukuumadda waxaa xil ka saaran yahay dhowrista xisaanada mudanayaasha mudanayaasha waxaa waajib ku ah inaanay sharciga gacantooda ku qaadan falagaraasiyahana ka fogaadaan islamarkaana aanay bulshada u horseedin khalkhal iyo deganaansha la-aan ilaa inta la gaadhayo wakhtiga xeerku u jideeyey ololaha tartanka doorashooyinka waxaa ka reeban xisbiyada qaranka wax u muuqan kara olole iyo abaabul dadweyne ama shacaayir kasta oo muujinaya kambayn doorasho election cambaign ugu dambeyn waxaa mudanayaasha golaha wakiilada jamhuuriyadda somalilan ay ugu baaqeen ergada guurtudu in si xilkaasnimo leh iyo mudakarnidu ku jira ay u gutaan mas-uuliyadda ay ummadda u hayaan haybadda golahoodana ilaaliyaan waxaanay dhammaantoodba u rajeeyeen mudanayaasha guul iyo in loo midoobo danta iyo maslaxadda shacabka reer somalilan waxaa madashaasi ka hadlay guddoomiyaha golaha wakiilada cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi cabdiraxmaan curo oo tilmaamay in uu aqbalay ergada guursida iyo go-aamada ay u soo jeediyeen anigoo ka garnaqsan wax igu dawa iyo waxaan igu daw ahayn anigoo ka garnaqsan wax sharcia iyo waxaan sharci ahayn maadaama aan kalsooni buuxdo siinay guddiga xeerbeegsiga golaha guurtida waxaan danta guud awgeed u aqbalaynaa go-aanka golaha guurtida
sidoo kale gudoomiye ku-xigeenka golahaasi mudane baashi maxamed faarax oo isna garabka kala hogaaminayay ayaa sheegay inuu si buuxda u aqbalay go-aankaasi kasoo baxay ergada guursida
guddida dhexdhexaadinta sidaa gudoomiyuhu yidhi waxa weeye wax walba waxaan ka horraysiinaynaa danta qaranka iyadaa ka weyn wax kastoo jira gar kastoo la naqay sidaa gudoomiyuhu yidhi waxaan xeer ahayn iyo wax xeeraba iyo wax sharciya xeerbeyntiba hadda dhexdhexaadinba iyo mas waa maslax ee gud ee guurtooda sidaas ayaanu ku aqbalnay
haddaynu ka nimaadno aynu gees kalena eegno xisbiga talada dalka somalilan heye kulmiya ayaa isna waxaa ka dhex dhashay khilaaf ama aanu anaku keeno ama ay iyagu keenaan xisbiga kulmiya sidii qaar kale hoona dalka u badan waa loo burburinaya anaku burburin mayne xubnaha guddiga maxaan ku idhaahdaye wasiirada ah ee dowladda ku jira ayaa burburinaya nabadgenyadu waa shay ku qaaliya ummadda reer somalilan waxaa usoo maray dariiq dheer waxayna ummad ahaan ku difaacanayaa inagoo isku duwan waxaynu feejigo u lahayn cadow meel oga yimaada waxaase ayaa darro ah in kuwii aan ammaanka u diray iyo kuwii dabaca lahaa ee dalkan inay xukuumaan doonaya ka soo sheegayo waxyaaba ammaanka ku lidda ah iyo inay isku dayaan inay qarankan kala geliyaan waxaan leedahay qarankan anigaa mas-uuliyaddiisa kuwani saaran tahay umana dul qaadanayo mana aqbalayo cidna gorgorta kala geli maayo ammaanka iyo xasilooda dalka waxaan ku qaban doonaa gacanadan waxaa lala tirsan doonaa sharciga aniga iyo shacbiguna ma nihin kuwii shaali lagu boqon diri lahaa waxaanu ka diidan nahay waxaana lagu eedeeyey oo wasiirka daaqib xooluhu waxaanu ugu sheegnay in la yidhi waxaa la qarxaa waxaa la qarxiya rag madaxnimo doonaya waan ka xumahay in madaxweynaha kasoo baxdo warar cabdi saaxiibka isaga la yaabmaayo intan dambe wasiirka noqday hadallada dalqaadka waa tira oo si caadi maalmahan dambe hore wuxuu u yidhi aslan furyaal baan anaa geesiyaal ahay usaqashitooda wuxuu yidhi soo isbeedsanaan la hadlaaya anigu waxaan ahaa oo uu ku faaray raggii toogtay markuu jiraa mucaaradka haddana wiga maarmo wasiir buu iga dhigay tanna ku darso rag baa madaxnimo shaal ku doonaya waxba ka raac maayo laakiin maan madaxweyne ereyga u raaco guddoomiyaha xisbigaa loo nisbeynaya shaan madaxweyne anigu koran maayo adan ku nisbeynaya waxaan weydiinayaa wasaaradaha amniga oo kow ka yahay wasiirka daakilka raggii jabuuti qarxiye waxaa la sheegay inay dhowr iyo labaatan cishaan bisa joogeen oo ka baxeen dhaawaca ka weynaya ceeb somaliland ka weyn oo dul saarna ma jirto kaasoo hela iyo cidda qaxisaba ina dhow isku wareegsanaya khilaafka kulmiye waxaa maalmahan soo baxaya khilaaf xisbiga kulmiye dhexdiisa ah waxaana ka xumahay inaan inaan filay waktigan oo waxaan hay waxaan u haystay in aan kala reebnay intii is haysay oo weliba guddi turxaan bixileed u saarnay taasoo suurto gelisay in shirweynihii loo soo gabagabeeyo si qurux badan waxaana halkaa lagu doortay shirgudoonkii maamulayay shirka hogaankii xisbiga iyada oo laska qaatay in goley dhexe iyo fulintii lagu soo ururiyey shirgudoonka shirka waxaa lagu soo ururiyey waana soo saareen haddiiba uu soo baxo islaamiwaa waxaa in si hoose loo dhameeyo hogaanka xisbiguna wada fadhiisto kaadanka xisbiga loo yeedho xildhibaanada loola tago haddii taasi dhammaan weydana xisbigu sharci buu leeyahay dalkuna sharci buu leeyahay buuqiyo qeylabna looma baahnayo waxaa la yidhi xarigga siyaasiga colaad iyo nac iyo xumaan mooye wanaag ma keeno waxaa la rabaa qaladaha laga maqlo waxaa iyada dhibaato labaada habkii loo qabtay ee guriisa loo galay qof waloo daawaday dhaawac iyo foolxumo iyo naxdo weyn kala tusmaalaan ciddii tallaabada qaatay waxaan qabaa inay u baradhay qaladka cabdillahi waa la qaban karaa si nabadgelyaa loo qaban karaa meel kastaa laga helaya maalinta habeenkaa la qabdaba maalnimadii xafiiska soo xisbay wuxuu yidhi qolaysi adhe dala soo hadasho waxaan ku yidhi ii soo jara waaran maxkamadda aanay keenayay halkaasaa rabbi wuxuu yidhi hagsiinta xataa waxaan odhi aanay ku raacin ciid haddii ay ku yimaadaan boliisku ay maxkamad wataan maxkamad wata hadal xidha markaa diyaar buu waxaan maqlayay hub baa laga keenay gurigiisa iyo hub baa guriga lagu qabtay guri walba hub ugu yaalla tan la sameeyey ninka guriga ku dagaalamay diintaaba ogol marka cirdigaaga iyo gurigaaga iyo xaaskaaga ugu soo oror muxuu ka yaray ninka habeenkii usoo dhacay saqa hayno saqa dhibaad u kara hadduu inanka wal qaatay waxaan leeyahay arrintaasi waa arrin halka loo maray waa arrin godob weyn dhalin karta halkaa taala arrinta musharaxnimada madaxweynaha ee xisbiga kulmiye ma jirto ballan noo dhaxeeyey aniga iyo muuse biciye haba yaraatee waxaa jirtay oo waxaa jirtay oo qolaha dhexe soo saaray in aan guddoomiyaha ku wareejiyo marka aan ku guuleysto tartanka doorashooyinka madaxweynaha waxaana ku wareejiyey dul gudaheed waxaa xisbigu ii doortay musharaxa madaxweynaha waana ku guulaystay sharciguna wuxuu isiiyey laba jeer waana sharaxanahay diyaarna u ah cid kasta oo ila tartanta waxaan waxay hashirtay dabeecadda nidaamka dimuqraadiga in la tartamo balse ma dhacdo xisbi xaakim guulaysta oo xisbigii lala tartama anigu se waxba kama qabo anuma waxaan axmed dhil baa naga dhexeeya waxaan idhahay xisbigaan wadagalanahay xisbigana inu madax ku yagaadna baan u wadagalnay isagu wuu ku tartamay waa lagu doortay ama tartankan xaq leh xisbiga dhexeeya waa kaa inaanu xisbiga wadagalno kuwa tartanno ayaa naga dhexaysa odayaasha guurtida waxaan waad ku mahadsantihiin dadaalkii qiimaha weynaa qiimo weyna waan u hayaa xaasha ma diidanin mana diidi karo waxaan ahay bishii sideedka cod kaga tegey duco qaado balse arrintan waxay u baahan tahay in xisbiga gudihiisa iyo sharcigiisa lagu daaweeyo buurtiga waxaan u sheegnay oonan imika la ka wada akrin karayn sidaa ay noogu muuqatay waxaa dhibaatada keenay oy kow ka tahay shirweynihii xisbiga wixii uu go-aamo gaadhay oo lagu dara go-amaan jira dhibta koobaad halkaas ka kacday dhibtaa waxaa ku xigay marka anigu aan idhi waxaan ahay murashax dagaal cir iyo dhawaada qaaday madaxweynu qaaday iyana meesha la qabanay labadaas markay dhaceen waxaa ku xiga dhibaatooyin baa ka dhashay khilaafka dad baa la xidhay dhiig baa daatay khilaaf kaa yimid saddexdaa qol baan ka hadlay ta koowaad dadka dhibaatada loo geystay ee la xidhxidhay waxaan leenahay waa khalad waxaan xidhibba taageeraa xisbiga ah oo loo xidhay sawirka guddoomiyeiste xukuumadda waxaan weydiinaa madaxweynaha markuu noqday dembi sawirkaygu kaaguna uu noqday xalaal
haddii dalku ictiraaf ku helayo oo dhibaato madaxweynaha haysataa ay kaga jabayso oo xisbiga kulmiya jannadii ku gelayo oo dalku ku toosayo aniga ballaqaadayo musabixina waa ka halkan fadhiye hooyadiina maxaanku dhahdaye aniga maxaanku dhahdaye u sheegaye anaa saaka jeelka geynayaa ma isgeynayo
erge ka tirsan golaha guursida ayaa dhinacyadii uu khilaafku u dhexeeyey u kala dad qaaday waxaa aakhirkii madaloo dhammaa ay ku shaaciyeen gunaanadka khilaafkaas waxay ku baagnay sideedii bishii lixaad labadii kun iyo afar iyo tobankii markii guddida dhexdhexaadin ah oo ka tirsan golaha guursida oo muddoba ku dhex jiray khilaaf soo kala dhex galay madaxda xisbiga kulmiye ay ku dhawaaqeen go-aan saddex qodob ka kooban oo ay ku soo afjareen khilaafkaas taasoo ay labada dhinac ee khilaafku u kala dhexeeyey ay aqbaleen inay hoggaansameeyaan waa guddoomiyaha xisbiga kulmiye iyo dhinaca xukuumadda oo madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan uu hogaaminayay munaasabadan guddidu kaga dhawaaqday go-aamadooda oo ay goobjoog ka lahaayeen madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane axmed maxamed maxamuud silaay guddoomiyaha xisbiga kulmiye mudane muuse biixi cabdi xubnaha guddiga dhexdhexaadinta iyo mas-uuliyiin kale waxaa qodobadii heshiiska kaga dhawaaqay guddoomiye ku-xigeenka golaha gurtida mudane siciid jaamac cali intaa kabacdi madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane axmed maxamed maxamuud silaanyo ayaa ku dhawaaqay inuu aqbalay go-aamada guddida dhexdhexaadinta dhankiisana guddoomiyaha xisbiga kulmiye mudane muuse biixi cabdi ayaa si rasmiya waxa ugu dhawaaqay inuu aqbalay go-aamada guddida dhexdhexaadinta sida laogyahay go-aamadani waxay soo afkari doonaan khilaafkii xisbiga kulmiye ee ka bilaabmay musharaxnimada madaxweynenimada xisbiga ee shanta sane ee soo socota
dhegeystayaal ma aha ceeb in danta iyo maslaxadda qaranka lagu kala afkaar duwanaado waxaase aad inagu noqonaysa haddii aynaan si dareen mas-uuliyad leh oo u turaya dal iyo dadba loo daaweyn khilaafka looguna dhegnuglaado ergooyinka isku xilqaama dalinta muranada noocan oo kala ah oo sii socoshadoodu ay nustaan ku noqon karto haybadeenna qarannimo kasakow eebe waxay shacabka somalilan mar walba abaal ugu hayaan golaha guurtida oo isagu mar walba ka garnaqa khilaafaadka siyaasiga ah islamarkaana dhinacyada uu u dhaxeeyo ay ku qancaan go-aan kasta oo ay soo saaraan sidoo kale waa cashar iyo duruus ay somalilan ka kasbatay habka loo xaliyo khilaafaadka waana tusaalayaal ay dunida ugu muujinayso in haddii muran uu soo kala dhex galo hay-ado ka mid ah dhismaha qaranka in dariiqa lagu soo afjaro ismaandaafkoodu uu noqdo in caqligu shaqeeyo oo la isu tanaasulo amuraha kale ee sanadkii galbada ee laba kun afar iyo toban somalilan ka qadhacay ayaa waxaa ka mid ah in saddexda golo qaran iyo saddexda xisbi qaran ee somalilan leedahay ay lix iyo tobankii bishii lixaad labadii kun iyo afar iyo tobankii shir wadajir ah ay ku yeesheen qasriga madaxtooyada shirkaa waxaa guddoominayay madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan waxay cod midaysan ku taageereen mowqifka xukuumadda ee sugidda xuduudaha qaranka iyagoo farriina u diray beesha caalamka oo ay sheegeen in xuduudaha somalilan ay yihiin kuwo mucayim ah oo laga dhaxlay gumaysigii ingiriiska dhinaca kale waxay xukuumadda somalilan markii u horreysay dalka ka bilowday oo ilaa haatan ka socda howlgal qaran oo ku wajahan diiwaangelinta muwaadiniinta iyo qaadashada kaarka jiifiyadda oo kala silacaya muwaadinka iyo ajaanibka amuurahani waxay ka mid ahaayeen sanadkii tegay ee laba kun afar iyo toban waxyaabaha uu somalilan ku maxsalaameeyey iyo duruusta ay ka dhaxasha ee la rabo in haddii ay berri ka maalin yimaadaan lagu daboqo waayo aragnimada aynu ka kasbannay barnaamijkii gaarka ahaa oo aan isku soo dubaradaan oo yuusuf maxamed ismaaciila waa nadeentaas sanad waliba hoodiyo hawliyo dhib wuxu hadii maleeyahay waan jeesayaa hoodiyo hawliyo dhibaatiyo wuxu hadii maleeyahay